faysal dhaaf xuseen reediyo cadaadow magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyow cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyow cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkaanigu rediyo cadaada waxaad kusoo dhawaataan warka duur qodobada maanta aad maqli doontaan waxa uu dooroon ciidamada dowladda federaalka soomaaliya isku gadaamay guriga ay dhuusamro ay ka degan yihiin madaxda ugu sarreysa ururka alsunal jameeca ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo maanta is alsunno kala wareegay gacankuhaynta magaalada gurceel ee gobolkani galgaduud maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya loo halkeena rag loo haysta ka mid ahashaha dagaalamayaasha al-shabaab faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaysa duqeymo diyaarada oo lala beegsay saldhigii al-shabaab ay ku lahaayeen qaybo ka mida deegaanada maamulka jubbaland amisom oo sheegtay in soomaaliya keenayaan saraakiil ka tirsan ciidamada biliiska amisom si ciidamada soomaaliya tababar u siiyaan madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan iyo wafdi ballaaran hogaaminaya oo maanta gaaray magaalada baraawe xarunta koonfur galbeed intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu duurka run warka duhuree reediyo cadaado goor udiyagarwa warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan waa duhur axad taariikhda ku aasaysan tahay saddexda bisha koob tobnaad ee nofembar sanada labaatan toban sagaal iminkii haatana kusoo dhawaada warkii oo dhan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta isku gadaamay guriga ay dhuusamaro ay ka degan yihiin madaxda ugu sarreysa ururka al-sunna iyadoo dhinaca kale ciidamada dowladda federaalk soomaaliya maanta al-sunna kala wareegeen gacankoynta magaalada gurcel ee gobolkani galgaduud magaalada gurcel ee gobolkan galgaduud waxaa gacankoyntada ururka al-sunna kala wareegay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan ku milatariga soomaaliya qeybta deegaanada galmudug mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug oo ku sugan gurceel ayaa ii xaqiijiyey in ciidamada ay gam ahaanba la wareegeen dhammaan xarumaha muhiimka ee degmadaasi oo horey ugu sugnaayeen ciidamada ururka lasunal jamaca oo in ka badan toban sana ay ka talinayaan ammaanka magaalada gurceel ee gobolka galgaduud sidoo kale ciidamada al-sunna iyo kuwa xoogga dalka ayaa xalay wax isku hormaad uu ku dhex maray gudaha magaalada gurceel ee gobolka galgaduud waxaana uu dambeynta gurceel iska mabaxay ciidamada taabacsan ururka al-sunna waxaana xalay ay ku hoydeen duleedka magaalada gurceel ee gobolka galgaduud gudoomiyaha degmada gurceel ee gobolkan galgaduud cabdulaahi maxamed barre oo u warama v o eda ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay qaad doontay wixii dhibaato ahaa oo ka dhalatay dhaqdhaqaaqa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ka wadaan magaaladaasi gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in haatan barakac uu ka bilowday guriceel loona sheegay in dhowrka sana lasoo dhaafa ay ahayd mid ku noolaayeen nabadgelyo wanaagsan horta wasiirku saakay degmada guriceel waa uu maray wax darabaleen oo ka jirana ma lahayn wakti kastana wuu imaan jiray ciidamada dowladduna way joogeen degmada gurceel laakiin waxaaga jirta dowladda federaalka ah sidii dadka shacabka ah oo ka malaysanaya ma ahan xaaladooda hadda yaa gacanta ku haya gurceel gurceel hadda dagaal iska hor imaada oo ka dhacay ma jiro ee wax dagaal ah oo iska hor imaada oo xilligan gurceel ka dhacay ma jiraan wallaahi dee annaga waxaan nahay dadkii maamulka ahay degmada gurceel aniga ayaa guddoomiye ka ah mana jeceli in xabad aaka ka dhacdo ama xabad bastoolada ay ka dhacdo kamana aysan dhici jirin sa- sa- saraakiisha ciidanka booliska waxaan runtii annaga dhanna lagula ballamay oo saraakiisha booliskan amar lagu siiyey inaysan xabad qus ku sii karin bilaa amar la-aan dad annaga waan amar qaadanaa waxaan ka amar qaadanaa dad madax noo ah xabad oo macno darro ah in shacab lagu dhex ridana runtii waa wax aan naga suurtagelin dowladdana wax xabada oon hadda ka hor ku ridnay ama aan kala hor nimin ma jirto laakiin bilaa nasiib darro waxaa ah shacabkii soomaaliyeed oo intaas halganka ku soo jiray oo maxay ahayto saagtay mudnaayo in ay horumar gaaraan in ay dhagahooda colaad iyo wax maqasho intaasaa nasiib darro ah xaaladda magaalada gurceel ayaa saaka kacsan kadib markii saaka waaberigii hore ay si buuxda ammaanka gurceel ay ula wareegeen ciidamada dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan kuwa xooga dalka qaybta kow iyo labaatanaad ee ka howlgasha galmudug wasiirka arrimaha gudaha federaalka dibshiinta dowladda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sabriyo oo boqolaal qof xalay kula hadlay magaalada gurceel ee gobolkan galgaduud ayaa si kul uga hadlay xiisada sii xoogaysanaysa u dhexaysa dowladda federaalk iyo ururka helesunna wasiirka arrimaha gudaha ayaa hogaanka sare ururka helesunna wajamaaca waxuu uga digay inay ka hor yimaadaan daalada dowladda federaalk soomaaliya ka wado islamarkaasna ay fashiliyaan qorshaha lagu doonayo in lagu dhiso galmudug mid ah oo ka curata qaybo ka mida deegaanada galmudug sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sabri ayaa sheegay in haatan waxa uu socdo aysan ka turjumayn heshiiskii ballamiya ay wadagaleen labada dhinac isagoo xusay in arrintan ay dib u dhigi karto kadib socodka lagu jira dhismaha galmudug loo dhan yahay sidoo kale wasiirka uu hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ka go-an tahay in horumar laga gaaro arrimaha galmudug loona dhiso maamul loo dhan yahay si loogu gudbo khilaafaadka hareeye tan iyo markii la adaasay maamulka galmudug kama tarjumayso arrimihii masiiriga ahaa oo aan go-aanka ka gaarnay ummadda galmudugna u sheegnay ninkii gabyi lahaa ku gabyey ammaan gabadhii umashxarada ahayd ee umashxarada waa dib u noqosho dhaqanka hadda ahlusunna waljamaaca markaan ka muuqda waa dib u noqosho waxaan leenahay walaalayaalow ha bariiqanina jid fiicanaan ku taagnayn ha sababanina idinkoo idinku mid yaroo idiin gaaroo meel ciriiriya ku jirta labadan farood ku raadinaya inaad galmudug fashilisaan fariinta aan idiin waday nuxurkeedu intaasu ahaa annaga ka dowlad federaal ahaan waxaan ka shaqaynaynaa inaan ahlu sunna waljamaaca wanaaggii aan wax ku wada bilownay lagu wada noqdaan ka shaqaynaynaa la fariisano tabashooyinkooda guddi iyo xildhibaano dowlad goboleed waxay noqdaanba ma dhamma guddi ha laygu daro iyo xoogaa xildhibaanaa ha lay siiyo qiimo astaahila galmudug ha lagu kala taga maaha qiimo astaahila galmudug dhaqankoodu inay yidhaahdaan war meeshiina lakugu yeeray meeshu sidii maahane meesha aan ka rogan oo meel nabad dhaanta oo ka xorriyad badan aan waxyagaa la tagno hadday gacanta ugu jirto qof leh koow labo ha la ii yeelo haddii kale waxba ma soconayaan ewelna aan isla sheegnay ahlu sunna degaanka ay joogto oo ay ka talinaysay amaba ka soo dagaalantay ayadoo muuq ku leh waxaan aadaynaa waxaan aadaynaa ruusamareeb in la yidhaahdo to waa noo yeerteen markii hore waa fiicnaydeen laakiin hadda meesha aan wax ku wadaan waa idinkaga guurnee idinku dhagaha ku raamaysta magaalo madaxnimadii dhuusamareeb waa ku dhaawac dadkii degaanka degmada dhuusamareeb waa ku dhaawac galmudug waa ku dhaawac magaca culma culmanimada iyo dadka culummada hoggaanka laga rabo iyo sida la rabo ummadooda inay runta iyo xaqiiqada ugu dhoweeyaan hal midoo ka mida ma anfac waxaan rabnaa fariinta aan caawa idin soo gaarsiinayo habeen horena dhuusamareeb dadka jooga gaarsiiye ilaaha igu og waxaan hadda leeyahay inaan idhaahdo waan dhibsanaa sababta aan u dhibsanaana waa dhowris aan dhowrayo ahlusunna waljamaaca inay xuduudka ka baxaan ma aheen istaaga ma dhow waxaan rabnaa inteeda meeshaan isugu timid iyo inta aan gaari doono deegaankan annagaa iskale dhawaaqaasoo yeeray wasiirka arrimaha gudaha federaalka dibshiinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyadoo ay jiraan xiisad u dhexaysa dowladda federaalk soomaaliya iyo urkel sunna taas oo ka taagan qaybo ka mid a gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya kadib markii dowladda federaalk soomaaliya ay si buuxda la wareegtay degmada gurcel ee gobolka galgaduud iyo sidoo kale magaalada mataban oo ka tirsan gobolka hiiraan ee galmudug dhinaca kale ciidamada eelasun ayaa maanta iska ambabaxay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug eelasun ayaa faarajisay dhammaan xarumaha kaga sugneed magaalada dhuusamareeb oo saldhig u ahayd gudoomiyaha xaafadda horseed ee degmada dhuusamareeb oo la hadla raadiya hadaado ayaa ka warbaxshay dhaqdhaqaaqa laga dareemayo maanta magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxa uu sheegay in xoog ay ku qaabsatay dowladda federaalk soomaaliya magaalada dhuusamareeb ee galmudug siduu hadalka u dhagay waxa uu sheegay in amarka u baxshay wasiirka arrimaha gudaha federaalk ee dibshiinta dowladda federaalk soomaaliya oo muddo udambey ku sugnaa deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug
aniga gudoomiye xaafadda horseedaan ahay ee degmada dhuusamareeb magarab kolleyba haddeer maamulkii degmada dhuusamareeb ayaa dowladii la wareegtay oo ciidamo tignika ay kusoo galeen saacaana la wareegeen xilligan aan kula hadla hadda dowladii hadda xoogay wadatay burceelna saakay ay qabsatay fadhigidii booliska dhuusmareebna haddeer xilligan laba saac oo la joogo ayay degmadii dhuusmareebna la wareegtay ciidankii joogay waa ka ruqaansadeen waa ka baxeen waa ka baxeen waa ka baxeen kuma jiraan haddeer degmada haddeeray ka baxeen saaka subaxnimadii hore ka baxeen salaadii subax kolleyba waa ka baxeen dhinacii aadaan kuma sheegi karo dowladii aa soo weerartay oo ka qabsatay oo xog ku qabsatay waddanka waa ciidankii dowladda oo milatarigiina isugu isugu jira waxaa waddanka qabsada hadda wasiirka arrimaha gudaha waa soo galay isagii ciidankii oo wataa soo galay saaka subaxnimadii waana ciidankiisii waxa qabsaday iyo amarkiisiyaa lagu qabsaday degmada dhuusmareeb haddeer iyo meela goobaha la qabsadoo dhanba warar kale oo lagu kalsoonaan karoo naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa inoo xaqiijiyeen dhammaan jeedka soo gala xarumaha ay dhuusamareeb ay ka degan yihiin hogaanka ugu sarreey ururka elsun ay xireen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaana moodana soo afjarmay mustaqbalka iyo waayihii ururka elsun ee deegaanada galmudug gaar ahaan qaybo ka mid gobolka galguud ee bartamaha soomaaliya kaga arrimi jireen maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxaa la horkeen rag loo haystay ka mid ahaanshaha dagaalamayaasha al-shabaab cabdikariin maxamed maxamed xuseen siinaay cabdiqane cali maxamuud cali booniste cali maxudiin abshir cali kuyow ayaa loo haystaa ka mid ahaanshaha dagaalamayaasha al-shabaab iyo inay si gaara u qaabilsanaayeen aasida miinoonka lagu qarxiyo gawaarida gaar ahaan deegaanada bariga uga teedsan caasimada soomaaliya ee muqdisho eedeysanayaashan koowaad iyo labaad ayaa si gaara loogu eedeeyay ilaa hadda sagaal miina oo ah nuuca gacanta lagu hayo siyaabo kala duwan loogu eegtay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa midooda afarka misom halka eedeysanaha saddexaad oo ahayd kaediyaha hubka loo adeegsado qarxyada isagoo gambad ka dhigtay harqaan lagu talo maryaha duuga cabdikariin maxamed maxamed xuseen siinaay cabdiqani cali maxamed cali boniste ayaa lagu soo qabtay xaafadda suuqa xoolaha labaatan sagaalkii bishii lixaad ee sanadkaani waxaana aroortii hore kadib u suura gashay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya in lixdii bishii toddobaad ee gacanta ay ku soo galo cali maxudiin abshir cali kuya oo ahaa keedhayaha labada eedeysane ee hore agosto sideedeedii ayaa eedda lagu soo wareejiyey xafiiska xaarlanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya waxaana xilligaas ay codsadeen in loo dhaadhiciyo xabsiga dhexe si ay usoo dhammaystiraan howshooda baarsaneed ee la xiriirta dambiyada ay ku xiran yihiin waxaana xilligaas garsoorayaasha maxkamadda darjoog koowaad ee ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya u direen xabsiga dhexe garsuga ahaan xafiiska xeerlanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa labiiy tobankii bishii tagtay ee codsaday in la mudooyo dhageysiga dacwadda ka dhanka eedeysanayaashaasi kale ah cabdikariin maxamed maxamuud xuseen siinaay iyo cabdiqani cali maxamuud cali bunayste cali maxuudiin abshir cali kunyow waxayna dhammaantood ku soo eedeysanayeen la shaqaynta al-shabaab iyo inay si gaar ugu diyaarsanaayeen dhegeysta miinooyinka gacanta lagu hago xafiiska ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya horkeenay qoraallo laga qoray labada eedeysane laba markhaati iyo barihii kiiska isna maxkamadda la horkeenay natiijada baarista hay-adaha amniga ee dowladda federaalk soomaaliya ay sameeyeen intay socotay maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa loo ogolaaday eedeysanayaasha inay ka jawaab celiyaan eedda usoo jeedisay xafiiska xaarlanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalk ee soomaaliya ee sida gaarka loola xiriirinayo cabdikariin maxamed maxamed xuseen siinaay oo ah eedeysanaha koowaad ayaa sheegay in hadda kahor uu soo galay gacanta ciidamada amniga dowladda federaalk soomaaliya isagoo xilligaas tababar la xiriira sida lagu dhaqro minada gawarada kusoo qaatay gobolka shabeellaha dhexe wuxuuna maxkamadda ka hor sheegay in al-shabaab uu ku biiray bishii sebteembar ee sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa intaas kadib waxay sheegtay in dib laisku soo laaban doono fadhiga maxkamadda uu xiran yahay dibna laiskugu soo laaban doono faahfaahin dhereed ah ayaa kasoo baxaysa duqeymo diyaarada oo lala beegsay saldhigya dagaalamayaasha al-shabaab ay ku lahayeen qeybo ka mid a deegaanada maamulka jubbaland cabdimajiid cabaas aadan layorkan soo diray faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya duqeyn diyaaradeed oo xalay ka dhacday saldhigga ay kooxda al-shabaab ay ku lahayd magaalada bu'aale ee gobolka jubbada dhexe bartilmaameedka duqeyntaasi ayaa saraakiil ka tirsan sirdoonka soomaaliya waxa ay sheegeen inuu ahaa xarun ay ku kulansanaayeen saraakiil ka tirsan al-shabaab oo isaga kala yimid goobaha ay dalka ka maamulaan sheekh xuseen fiilow oo kooxda al-shabaab u qaabilsan sida la sheegay jubbooyinka ayuu dhaawac ka soo gaaray duqeynta sida ay xaqiijiyeen saraakiisha sidoo kale meel duleedka ka ah ee degmada jilib gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo xaramka waxaa la sheegay in isla xalay ay diyaaraduhu duqeyn ka geysteen halkaas oo ay fariisimo ciidan ku lahayeen ururka al-shabaab kolonyo gaadiid ah ayaa la sheegay in lagu bartilmaameedsaday duqeyntaasi waxaana saraakiishu sheegeen in aadan geedi oo kooxda al-shabaab u qaabilsanaa arrimaha gaashaandhigga lagu dilay duqeynta ka dhacday deegaanka xaramka maamulka jubbaland ayaa ilaa iyo hadda aan ka hadlin duqeymaha diyaaradeed ee ka dhacay deegaanadaasi lama oga waddanka laga leeyahay diyaaradaha fuliyey duqeyntaasi sidoo kale ma jirto cid ka madax bannaan saraakiisha oo noo warantay oo xaqiijisay duqeymaha la sheegay inay xalay ka dhaceen qaybo ka mid ah gobolka jubbada dhexe ha yeeshee diyaaradaha inta badan duqeyntaasi fuliya ayaa waxaa laga leeyahay waddanka maraykanka amisom ayaa sheegtay in soomaaliya keenayaan saraakiil ka tirsanaa amisom si ay soomaaliya u siiyaan ciidamadeeda tababar cabdicasiis cisbeereed ayaa faahfaahinaya howlgalka nabad ilaalinta amisom ee soomaaliya ayaa tilmaamay in dhowaan ay qorsheynayaan inay keenaan ciidamo kamid ah booliska ama saraakiisha amisom oo la keeni doono dalka soomaaliya master grace turyagumanawe oo ah madaxa taageerada nabadda ee midooda africa amisom ee soomaaliya oo booqasho ku yimid magaalada muqdisho si uu uu kurgalo xaalada ciidamada booliska amisom iyo sidoo kale howlaha samafalka ay ciidamadu wadaan iyo tiro ka badan boqol iyo lixdan kamid a saraakiisha ciidamada amisom oo kusugan soomaaliya waxa uu tilmaamo haatan inay qorsheynayaan in ciidamo kale oo dheeraada kuwa oo ah ciidamada gaarka ah ee booliska dowladaha xubnaha ka ah midooda africa amisom la keeni doono soomaaliya qoraal kasoo baxay howlgalka nabad ilaalinta amisom ee soomaaliya maalinimadii shal ahayd master turya gumanawe waxa uu tilmaamay in dowlada uganda ay qorsheynayso in haatan ay keento ciidamo kuwa oo la rajeynayo inay tababar buuxa siin doonaan ciidamada xooga dalka soomaaliyeed si ay kala wareegaan qorshaha kala guurka oo la rajeynayo ciidamada nabad ilaalinta amisom ee soomaaliya ku sugan inay isaga baxaan sanada diyaarintu waxay ku socotaa sidii loogu talagalay qorshuhu waa in la hubiyaa inaynu kusoo daabulno ama aynu keenno soomaaliya mar kale saraakiisha ciidamada booliska dowlada dalka uganda hore ayaynu isku afgaranay arrintaasi waxaynu ka shaqeynaynaa inaynu u dhammaystirno qalabka ay u baahan yihiin ayuu yidhi turya gumanawe oo ah madaxa taageerada nabadda amisom ee soomaaliya ciidamadan saraakiisha booliska oo hore u joogay soomaaliya ee gaar ahaan waxa uu qayb ka yahay sida uu tilmaamay master turya gumanawe xilliga kala guurka oo la rajeynayo in la hormariyo tayada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sida uu tilmaamay si ay kala wareegaan goobaha haatan ay ku sugan yihiin howlgalka nabad ilaalinta amisom ee soomaaliya iyadoo la siinayo tababaro ku filan si ay u hantaan awoodda goobaha haatan ciidamada amisom ay ku sugan yihiin iyadoo aanu eegeyna qorshaha kala guurka ciidamada amisom gaar ahaan kuwa booliska waxa ay hubinayaan in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ku filan yihiin awood ahaan inay isku diyaariyaan inay qaadaan mas-uuliyadda islamarkaana ay joogteeyaan sharci iyo kala dambeynta waddanka kadib markii ay ciidamada amisom isaga baxaan soomaaliya sanada sidaa ayuu ku yidhi master turya gumanaawe qoraal kasoo baxay maalinimadii shalay ahayd horay golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa ay tilmaameen in soomaaliya laga soo saari doono kun iyo afartan ka mid ah ciidamada howlgalka nabad ilaalinta amisom ee soomaaliya ee dalka soomaaliya ku sugan gaar ahaan kuwa uganda kuwa ay ku jireen saraakiil ka mid ah ciidamada dowlada dalka uganda iyo sidoo kale xubno kale oo kamid ah booliska dalkaasi dowlada uganda waxay kamid tahay dowladaha xubnaha ka ah howlgalka nabad ilaalinta amisom ee soomaaliya islamarkaana ugu deeqay soomaaliya ciidamo kuwa oo markii ugu horreysay yimid sanadii wadamada kale ee saraakiisha tababarada ka taageera dowlada federaalk soomaaliya ciidamadooda waxaa kamid ah ghana kenya nigeria siraleon iyo sidoo kale zambia si kastaba ha ahaatee waxaa la rajeynayaa howlgalka nabdilaalinta amisom ee soomaaliya sanada inay isaga baxaan dalka waxaana xilligaa la filayaa in ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ay kala wareegaan goobaha haatan ay ku sugan yihiin waa sida uu qorshaho yahay horeyna ay u sheegeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan ayaa maanta gaaray magaalada braawe ee xarunta koonfur galbeed wafdi hogaaminaya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan ayaa maanta gaaray magaalada braawe ee caasimada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya wafdiga madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garanay waxaa garoonka diyaaradaha magaalada baraawe ee kusoo dhoweeyey maamulka degmada iyo qeybaha ka duwan ee bulshada ku nool magaalada baraawe ee xarunta maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya wararkaay waxay sheegayaan in ujeedada madaxweynaha koonfur galbeed uu u tegay baraawe ay tahay sida xarga uga jari lahayn garoonka diyaaradaha magaalada baraawe oo dhismihiisa hadda uu soo dhammaaday madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo boqolaal ka mid ah shacabka magaalada baraawe ku soo dhoweeyay meel fagaraha kula hadlay ayaa sheegay inay baraawe u yimaadeen uu korgelda xaaladda ka jirta magaalada baraawe ee xarunta koonfur galbeed sidoo kale waxa uu sheegay inay la kulmi doonaan waxgaradka deegaanka iyo sidoo kale furitaanka garoonka diyaaradaha magaalada baraawe ee xarunta koonfur galbeed kaasoo dhowaan dhismihiisa lasoo gabagabeeyey waxaan idin leenahay baraawe waxaa u diyaargarowdaan hadduu ilaahay yidhaaho dadka reer baraawe inay u soo socoto xaruntii rasmiga ahayd ee dawlad goboleedka koonfur galbeed sidii loogu soo guuri lahaa ood u soo dhowayn lahaydeen madaxdiinna iyo dawladdiinna oo loo furi lahaa xarumihii dawladda oo dhan oo dhammaystiran meel kastana laga keeni lahaa u diyaargaroobay insha allaahu waxaan kaloo idiin sheegayaa ardayda iyo mustaqbalka fiican oo ii muuqdo iyo dhallinyarada waxbarashada fiican haysto intaba waxaan leennaha ayagana hambalyo waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiisa bulshada inay yihiin boqolkiiba toddobaatan dhallinyaro ayna u diyaarsan yihiin inay mustaqbalkooda ka faa'iidaystaan waxbarashadoodana ay helaan annagana waxaan ballan qaadaynaa hadduu ilaahay yidhaaho inaan waxbarashada aan kor u qaadno oo aan dhammaystirno meelaha kale oo dhiman dugsiyada sare aan gaarsiinno waxaa ii muuqata hadda ilaa iyo dugsiga dhexe inay joogaan aysan jirin degmada baraawe dugsi sare waxyaalahaan u nimid oon rabnay ka mid tahay inaan dugsi sare la helo dadka reer baraawe ay dugsi sare helaan waxaan kaloo ballan qaadaynaa hadduu ilaahay yidhaaho inaan kaabayaalkii bulshada iyo adeegyadii bulshada oo dhanna aan dhammaystirno dadka reer baraawe waa dadka soomaali ugu xadaaradda badan siduu hadda suldaanka ka sheekaynayay dadkii goobanimadoonka soomaaliya ka soo shaqeeyey baa ka yimid dadkii xoornimadoonka soomaaliya soo dhaliyey baa ka mid ahaa dadkii saddex iyo tobanka s o l ku jiray baa ka mid ahaa waxaan jecelnahay hadduu ilaahay yidhaaho xoornimadii iyo xadaaraddii iyo ilbaxnimadii aa lahaydeen in laga faa'iidaysto oo dib loo soo celiyo oo dadkii laysku hayo waxaan rabnaa dadka reer baraawe inay noqdaan dad nabadda ka shaqeeyo dad horumarka ka shaqeeyo dad maxay aheeday dib u heshiisiintooda soo ceshto dad wada noolaado dad walaalo ah oo isku xidhan inay noqdaan dalkan iyo dadkaanba waa naga badan yahay dadka soomaaliyeed oo dhan uu ka badan yahay baddaa naga badan khayraadka ku jiraa naga badan dhulkaa naga badan khayraadka ku jiraa naga badan waxaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaaho baraawe inay noqoto caasimaddii ugu qurxanayd caasimadaha dawlad goboleedyada soomaaliya waxaan u nimid inaan indhaindhayn ku samayno xarumihii dawladda ay degi lahaayeen waxaan u nimid inaan indhaindhayn ku samayno oon aragno eeroboorkii qaabkiisa iyo meeshuu maraayo sidii ugu dhaqsaha badan sidii loo soo gebagabayn lahaa loo furi lahaa waxaan u nimid inaan indhaindhayn ku samayno oon aragno waxyaalaha aad ku sugan tihiin iyo noloshiinna iyo sida aad ku nooshihiin iyo baahiyihiinna inaan ogaanno oona isla markaasna aan ka jawaabno hadduu ilaahay yidhaaho wafdiga madaxweynaha koonfur galbeed ee waxaa qayb ka ahaa guddoonka baarlamaanka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif sheequna maye wasiirka wasaaradda dekedaha gaadiidka badda iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid ah maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya warkii duhura kala socotaan raadiyo xadaar wanagantaas tan kulan dambe duhur wanaagsan